أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa talaado saddex iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyadda kenya iska horimaadyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan ridada ku dhex maray magaalada muqdisho in ka badan labaatan ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay dhulgo xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya xildhibaan ka tirsan golaha dhawaaqiidda kooxda ridada ayaa eedeyn kulan u jeediyey ra-iisul wasaaraha murtadiinta iyo golihiisa wasiirada kulan u dhexeeyey wilaayada galgaduud iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gebagoobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarle kaga socotay wilaayaadka islaamiga baay iyo hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda nasaarada kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta burundi ee deegaanka xawaadle oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada dhexe dhanka wilaayada bayna mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen laba saldhig oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakoona mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya ee degmada xudur gobolka mandhera waxaa tafaasiil dheeraada laga helaya khasaaraha saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey kamiin kolonyo kufaarta kenya loogu dhigay duleedka deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya inta la xaqiijiyay weerarkan dhabagalka ah ee loo dhigay ciidanka kufaarta kenya waxaa lagu dilay laba askari oo kenyaan ah kuwaas oo bakhtigooda ay kaga carareen goobta dagaalka waxaana sidoo kale lagu dhaawacay ilaa afar askari oo isla kufaarta kenya iska horimaadyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan ridada ku dhex maray magaalada muqdisho sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed dilal siyaabo kala duwan u dhacay ayaa saacadihii lasoo dhaafay in laga soo wariyey qeybo ka mid ah magaalada muqdisho kuwaas oo ay isu geysteen maleeshiya ka tirsan murtadiinta iyo sidoo kale kuwo loo geystay dad shacab ah mid ka mid ah iska horimaadyada u dhexeeyay maleeshiyaadka dowladda riddada ayaa ka dhacay suuqa bakaaraha waxaa halkaasi ismarwaayo kala shaki soo kala dhex galay maleeshiya ka tirsan sardoonka iyo kuwa booliska uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada askari booliska riddada ka tirsan ayaa la xaqiijiyey in iskahorimaadka labadaasi maleeshiyo dhex maray lagu dilay halka mid kale oo ka tirsan hay-adda sirdoonka riddada ahna la dhaawacay iska horimaadka labaad ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xaafadda haanta dheer ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku dagaalamay maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ila wareedyo ayaa sheegaya in iska horimaadkaasi ay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah dhacdada saddexaad ee magaalada muqdisho ka dhacday ayaa si gaar ah looga soo tabiyey warshadda caanaha askari ka tirsan maleeshiyaadka waxay ugu yeedhaan militariga riddada ayaa halkaasi ku dilay qof shacab ah iska horimaadada hubaysan ee u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kusii xoogaysanaya gobolka banaadir iyo duleedkiisa waxayna maleeshiyaadkaasi badi isu qabtaan lacagaha baadda ah ay ka qaataan dadka shacabka ah mahadsanid marwaan in ka badan labaatan ruux oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay dhulgo xoogan oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya yaasir maxamed ee warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in dhulgo xoogan oo khasaare geystay oo ku dhuftay deegaano ka tirsan dalka itoobiya dhulgo-aani ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada gondar ee ismaamulka amxaarada waxaana ku dhintay tiro itoobiyaan ah halka ay ku jiraan dad kale oo ay waxyeello ka soo gaartay warbaahinta maxalliga ah ee kasoo waranta gobolka amxaarada ayaa soo tabiyey in ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux oo itoobiyaan ah ay ku dhinteen dhulgo-aan halka ay ku dhaawacmeen tiro dad ah waxaana intaa dheer khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dhulgo-aani waxaa burburay ugu yaraan kun toddoba boqol toddobaatan iyo shan hektar oo ay dalagyo kala duwan ku abuurnaayeen halka ay guryahooda ka barakaceen ku dhowaad saddex kun oo ruux waxaana jira guryo gaaraya ilaa iyo afartan iyo siddeed guri oo dumay laba maalin ka hor ayay ahayd markii dhulgo kan la mid ah uu ka dhacay waqooyiga etoobiya ee ismaamulka tigre waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan toban ruux iyadoona weli la la'yahay lix ruux bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dhulgo kuwan la mid ah uu ku dhiftay koonfurta dalka etoobiya kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan laba boqol iyo lixdan ruux halka ay ku barakaceen in ka badan shan iyo toban kun oo dad ah aad buu umahadsan yaasir xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqida kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey ra-iisul wasaaraha kooxda riddada iyo golihiisa wasiirada faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen casaam carafaad murtad gamaadiid oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeymo u jeediyey murtad xamse barre iyo wasiiradiisa isagoona ku tilmaamay kuwo ciyaal suuqiin ah oo warbaahinta la hortaagan aflagaado sidoo kale xukuumadda xamse cabdi barre ayuu ku sheegay inaysan jirin wax u qabsoomay labadii sane ee lasoo dhaafay kuna fashilmay duulaanka sharcaladeedka kusoo qaadan wilayaadka islaamiga waxaan aad ugu xumahay wasiiro ciyaala suuqiin ah kelmaddaasaan ku tilmaamayaa shacab aanu naxayn ee waxay matalaan aysan jirin ee xilalkana lagu siiyey noocaaya dadka lagu siiyey oon ognahay ee laaluush lagu siiyey in halkii qadiyad iyo aragti dowladeed ay ku difaaci lahaayeen xataa dowladdooda inay cay halka iyaga la soo istaagaan oo xildhibaanadu kaga horreeyaan caydii aflagaadada afxumada waa arrin aad iyo aad aan ugu xumahay runtii taasina waxay kutusaysaa yacni liidanaanta dadka maanta dalka xilka u haya fulinta ugu xil saaran say u liitaan ay kutusinaysaa xataa haddii dhaliil aan sharciga waafaqsanayn oo qaldan hataa miiska la soo saaro qofka mas-uulka ee fulinta mas-uulka u ah ummaddaani waxaa looga baahan yahay si xigmadaysan oo mashruuciisa iyo hadafka uu meesha u joogo uu kaga ka turjumayso inuu kaga jawaabay ahayd laakiin caayi aflagaado doodiyaad arkayseen waxay ku hadlayeen ayagoo dad iyo deegaanno uga faya waxaad arkayseen maanta ayagoo taagan oo annagoo dul taagan oo meesha jooga nagu been abuuranayaan horta waa ayaandar aad u weyn intaa markaan nimankaa kaga soo gudbo ku fogaan mayne oo habeen horena aad ogeydeen xukuumaddii laba sano oo u dhammaatay wixii u qabsoomay keliya aan ka aragnay sawirro iyo baanarro meel lagu soo dhejiyey oo aan islaan wuxuu ilaahay ka irsaaqayo keliya kambaniyaasha daabaca baanarrada iyo waraaqaha bas ah wax kale oonan arag oy soo bandhigeen aysan jirin dadka nuucaas ah inay aflagaado un baarlamaanka dee waan lamala yaabayno waxa weyn wax mas-uul shaqada lagu siiya waxay ahayd lagu shaqalaysiiyey noocaaya dadka iyo xildhibaanada intooda kale hadalkan murtadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay wasiirka warfaafinta maamul goboleedka shaadaladereerka isku magacaabay somalilan uu sheegay inaysan u hogaansami doonin awaamirta ka imaanaysa kooxda riddada soomaaliya uuna ku sheegay inay yihiin qowlaysato ay ku shaqaystaan gaalada reer galbeedka ah mahadsanid casaam kulan u dhexeeyey wilaayada galgaduud iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gabagabowey deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan mar kale inoo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey jufada macalin dhiblaawo oo ka mid ah beesha waceysle ee degta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo mas-uuliyiinta wilaayada galgaduuda kulankan oo kusoo dhammaaday mid ka mid ah deegaanada wilaayada ay jufada degto ayay ku wareejisay tiro xoolo giil ah oo ay ugu talagashay garab istaagga mujaahidiinta shan iyo toban neef oo geel ah ayay jufada macalin dhiblaawo ku wareejisay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud si loo sii gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee wilaayada odayaasha jufada macalin dhiblaawo iyo suldaanka guud ee beesha waceysle oo gabagabada kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay garab iyo gaashaan u yihiin mujaahidiinta iyagoona dhallinyarada beesha uga digay safka maleeshiyaadka riddada waxaan halkan isugu soo keennay maal infaaq fii sabiilillaahi lagu taageerayo jihaadka lagu taageerayo ilaadinka iska lehe iclaa ilaa'i kelimatillaahi lagu taageerayo waxaana ku wareejaynaa wilaayada galgaduud gaalada joogta degmooyinka waceysle ka mida waxaan leenahay gaaladaas u sheegaynaa beri baan ka nahay beri baan ka nahay gaaladaas waxaan ula dagaalamaynaa sida gaalada waxaan ku dagaalamaynaa naf iyo maal waxaan ugu baaqaynaa inay ka toobad keenaan finnada iyo wadaan qofkay ka toobad keena insha allahu tacaala gacanta mujaahidiinta gaari doonta beesha macalin bildhiblaawo waxay go'aansata ku dhaqanka shareecada islaamka mi-a fil mi-a waxay qaateen dadka walaalahoora ah oo u calan sida oo u gurbaan tumaya dadka aan waxba ugu fillayn ee ku soo duula diinta islaamka waxaan u jeedinaynaa baaq ah inay ka soo laabtaan arrintaas ilaahayna ay u noqdaan aayo horena ay gartaan sidaasaan u jeedihaynaa waxa weeye beeshu waxay sheegtay inay baaq u jeedisay dadka ka dhashay ee ku jira nimanka cadowga ah ee meelaha deggan ka soo tooba keena ha ku dhimaninaan leenahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa beesha dadaalka ay muujiyeen xoolaha ay nagu wareejiyeenna waxaan ku wareejinaynaa waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo hadda nala fadhiya sheekh cabdulaahi waxaa waaye inaad naga guddoonto marka xoolahaas oo shan iyo tobanka neef oo geela ah ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka hadlay gabagabada kulanka xoolaha geela ah ee ku wareejisay jufada macalin dhiblaawe isagoona sidoo kale halkaasi kula dardaarmay runtii ka wilaaye ahaan reer macalin dhiblaawe waxaan ka aqbalnay hadiyadii ay ku taageereen jihaadka fii sabiililaahi kitaabka ilaahay waana kala wareegnay waanagu ducaynaynaa ilaahay inuu ku barkeeyo sidaasoo kale nimanka dhallinyarada ah ee umuuraha ciribtooda iyo waxyaalaha ay ka dambaynayso waxba ka ogeyn jahliga hayo oo ciddan ka tirsan inaad ugu digtaan khadkaasi waddadaas ay ku socdaan waxa waaye dantooda inay gartaan oo maaragtay ilaahayna subxaana wa tacaala usoo laabtaan deegaankooda iyo dadkooda iyo odayaashooda ay usoo laabtaan arrintaasina runtii in arrimihii nuqabada iyo nabadoonnada shaqooyinkooda ah waaye shaqadaasna sideeda inay u socoto qabaa'ilada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ayaa ka soo baxa kaalinta kaga aadan jihaadka iyagoona xole iyo agabyo kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore kula hardamaya cadowga allaah islamarkaana garab iyo gaashaan u ah xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayaadka islaamiga baay iyo hiiraan aanu ku horumarno wilaayada baay abuu xasaan ayaa inoo haya waxaa markan heer gebagaba ah kusii socoto xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ah xamlad dacwi ah oo dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay taasoo ka dhaqan gashay degmooyinka deegaanada tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah ee ku dhow degmooyinka cadowga u heysto xamlada waxaa ka faa'iidaystay kumanaan muslimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo qaar badan oo ka mida ku nool deegaano hoostaga degmooyinka cadowga u heysto iyagoona ballan qaada inay dhaqan gelinayaan dhammaan qodobadii xamlada looga hadlayay ayna fulin doonaan awaamirta ka soo baxday xarakada shabaabul mujaahidiin ee xamlada looga hadlay xamlada waxay saacadihii ugu dambeeyey gaartay deegaano hoostaga degmada buurxakabo ee wilaayada baay waxaana ka faa'iidaystay boqolaal muslimiina kuwaasoo sheegay inay qaateen dhammaan qodobadii xamlada looga hadlay mid ka mid a culummada deegaanka ayaa la hadlay boqolaalkii muslimiinta ee xamlada la gaarsiiyey kow haddii aad munkar aragto maylfada ini aad ku zuulido gacanta haddii aad awooddo wa haddii awood badan hayta inaad gacanta ku zuulido والمنكر اه يا عربي إن قاعد تقول ذول كوفة هدي بتمرتأت هذا أود هيا أود من هيدا ما الكوفة إن هذا الله هذا اللي معنا نيو هان منكر وهاي هان ساسو إن هذا يا وفكي ولا الكا إن نص هذا إن شاك ده توركل ما هيدا حديل تاسيه تاذن أود فبقلبي اللي رسولك عليه الصلاة والسلام إن يقف كوسة قاعد ما يبوا قلبي شيء وسكنع منكر كوس أري
qaar ka mid a qeybihii bulshada ee nasiibka u yeeshay in xamlada ay gaarta ayaa dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus maqaaqay madaan sheega mayeeno obdiili reer reer ku kaloo ahaa olmuda iyaa ka mid ahaa kulley muxaadara wali dhan walin jeedi qodobada la sheegi ondan nin sheegi kulley tumishan qodob yan nin sheegi qaadani boolitima furgura qaadani insha allahu tacaala duwin qadiini sameynaa waaqdaana ilaahay ba subxaana wa tacaala markaas u subii rulmaadanin koyti hanuwa aragday la suubi munan waana qaadani walfayle ale kheer eenin sheegi walyahumo aragday raafaadeenna noo reebi waana saasaga qaadani assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
maybaa ka hadalaya ganacsatadii kolley wilaayadii ninkoydii oo dhiibasho kala duwan waana kama hasantiin wali kheyra isin sheegdanna qaadani suldaan cabdijalaal suldaan sheekh axmed sheemaadey eyle iyo suldaan aha maasha allah xamladana beerti eedaan ku faraxsanna waxyaalaha nin sheegi waxyaalaha cunugeega eedanka ganacniwo ka suldaan ahaan waxyaalaha kornacninka sheegi ouna hadda ninku hadalna aan hadda ku hadala fadaw may kamid ah wali ilaahay subxaana watacaala ninka tiragali ini una ka dhagana wali ilaahay noo reebin ini una noo reebtanaadan magaceedu waa maxamed xuseen aadan waxaan joogaa bureyle si fiican kulley si wanaagsan baanu isku qaadilnay kulley wixii akhbaaraad ee wayna gaarsiiyeen sidiina uusoo gaarin baan u qaadilnay anagan tan iyo markii wilaayada islaamiga ee baay ay ku dhawaaqday xamladii loogu magacdaray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxay ku socotay si dardar leh iyadoona camimtay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada islaamiga ee baay dhanka wilaayada hiiraana warbixin ku saabsan xamlada waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba maalintii saddex iyo tobanaad waxaa si dardar leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxayna lajinada xamlada markaan gaartay deegaanada muxaafadada ceelowga loo yaqaano ee galbeedka wilaayada hiiraan lajinada ayaa kulan ku aadan xamlada la qaadatay macallimiinta deegaanka dheriw iyagoona si faahfaahsan kala hadlay xamlada iyo awaamiirta ay xambaarsan tahay macallimiinta deegaanka dheriyo oo dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga ee landalus ayaa xaqiijiyey inay xamlada soo gaartay ayna isla qaateen in iyaga iyo wilaayada ah dhaqangelinta qodobada ay xambaarsan tahay xamlada dacwiga ah
deegaanka jooga dheriyo shaqadan haaye garto qur-aanan haaye andiga xamlada waan soo gartaa xamlada waxa waaye irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shicaalkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyat waxaa ka mid ah ardada oo kale hadda ina lagu laazimiyo masaajidada lagu laazimiyo waxaa kaloo kamid ah qodobada kaleo hadda aan nagala hadlo waxaa kamid ah ardada ina iyagana muxuu ahaa lagu laazimiyo libaaska sharciga ah waxaa kaloo kamid ah waalidiinta iyo macalimiinta xiriir wanaagsan inay yeeshaan waxaa kaloo kamid ah ardada garaacidda faraha badan sida cunto kacelinta sida masquul kacelinta waxyaabaha caafimaadkooda wax udhimaayo waxyaabahaas iyagana in laga ilaaliyo waa dhaqangelina insha allah aniga waxaan joogaa deegaanka dariyow wax shaqada aan qabta waa madarasa walaayadaan soo gaarsiisay maxamlada ah shaad ulumma ilaa sabiil rashaad shacaarkayna u yahay kullukum raacan wa kullukum mas-uul can raciyati xamladaas oo shan iyo toban mawduuc camal ah waxaa qodoban soo gaara waxaa kamid ah alwalaa walbaraa fi lislaam قولك لواد الدفاع عن حقوق المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاكمية تربية الأولاد يا والدين يا معلمين تحرير ذاتين يا شيخ أرضي الواوية المساجد الأولى زمية صلاة الجماعات الأولى زمية lejinada wilaayada islaamiga hiiraan u xil saaran xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa tan iyo markii wilaayadu ku dhawaaqday xamlada socdaal ku maraysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka mid ah iyagoona kulamo ku aadan xamlada la qaadanaya bulshada qaybaheeda kala duwan mahadsanid abushiiba warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu